dhegeystayaal kusoo dhowaada xubintii martida mikrofoonka waxaa inoo soo jeedinaya ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa brofesor cabdiraxmaan cabdiqani ibraahim oo ah guddoomiyaha xisbiga cahdi islamarkaana ka faallooda arrimaha soomaaliya marka hore kusoo dhowow barnaamijka aada iyo aad ba u dhowahay aad baa ku salaamaya waayahay adiga mudan heshiis ayaa la gaaray musharaxiinta iyo dowladda soomaaliya gaar ahaan heshiiska waxa uu ku saabsan yahay waxyaabihii dhacay toddobaadkii hore ee rabshadaha ahaa ee banaanbaxyada ka dhashay marka maxay kula tahay heshiiskaas markaad eegto muxuu ka dhigan yahay wallahi heshiiskaasi xalay ay isku afkarteen dhinacyada murashaxiinta mucaaradka ah iyo xukuumadda uu hogaaminaya ra-iisul wasaaruhu aad iyo aad ayaa loogu diirsaday sidaad og tahay sagaal iyo tobankii bishan waxaa dhacay qalalaase iyo rabshado mudaharado iyo iska hor kaasoo soo jiitay indaha caalamka iyo ummadda soomaaliyeedba aad looga warwaray soomaaliya inay ku noqoto wixii soddon sano laga soo gudbay aadna looga faalloonayay oo ah inay soomaaliya tashan karin xaaliyan heshiiskani wuxuu meesha ka saarayaa in soomaalidu bisishay diyaar u tahay nabad ay hore hore u socoto wixii differences ah ama kala duwanaansho siyaasadna wadahadal lagu dhamayn karo aad buu heshiiskani wax badan uga bedelay dunida iyo ummadda soomaaliyeedna aad bay usoo dhaweysay waayahay marka la fiiriyo qodobada lagu heshiiyey waxaa ka mid ah in amniga musharaxiinta iyo shacabka dibadbaxyada dhigi doona ay dowladdu ammaankeeda sugi doonto islamarkaana marka dee dhinaca kale laga eego dowladdu raaligelin ayay arrintan ka bixisay marka ma la dhihi karaa markii horeba waxay ahayd in mas-uuliyaddan la ysa saaro intii aanay rabshadaha dhicin toddobaadkii hore
aada iyo aad way ahayd in waana xaq dastuuriya in qof kastoo soomaaliya ah uu cabiri karo dareenkiisa oo uu mudaharaadi karo uu xaq dastuurku siinayo laakiin waxaa soo jiitamaya sidaad og tahay kala duwanaansho siyaasadeed oo ka dhashay hirgelinta heshiiskii sebtembar toddobiyo toban kaala sidaa la ajrigeed kala fogaanshihii siyaasadeed ayaa sababay mudaharaad aan fasax loo qaadan iyo iska caabin dawladda ah oo keenay inuu isku dhac iyo khasaara halkaa ka dhasho sida bisil mas-uuliyadda iyo xilkaasnimada ku jirta ee ra-iisul wasaaruhu arrintaa u guddoomiyey la qaatay guddina loo saaray se waxu dhaceen raaligelina laga bixiyey aad iyo aad bay u muhim tahay waxaanay muujinaysaa bisayl siyaasadeed iyo in hadda laga gudbay wixii dhacay aan loona diyaar ahayn wax noocaas oo kale inay dhacaan sida muuqata ee heshiiskana ku jirtay haddana aad su-aasha ku jirta oo ah in laga wada shaqeeyo mudaharaadka kale dawladdu sugto waa waajib dastuuriya way ahayd qurux badneyd hore laakiin kuwii dambe wixii nagu dhacay oo kale si aanay u dhicin in la isku afkartay waa wax aada u muhiima waxaanay arrinta arrinta ugu muhiimsan sidaad ka dhawaajisay maaragtay dad fara badan ay walwalka ka qabaan waxa ay tahay in weli doorashadii aan laga heshin iyo waxyaabihii dhacay waxaa laga yaabaa xataa inay sababeen in dadka qaarkii ay u arkayeen inay meelo kale u guuraan markii ay maqleen in dibadbax kale uu dhici doono hadda arrintaas waxaad moodaa in laga gudbay sidaad sheegtay ra-iisul wasaarahana uu waqti ku bixiyey hadda maxaa xigi doona ayay kula tahay ma is leedahay dhinacyada oo ay ka wada hadli doonaan heshiiskii toddoba-iyo tobankii sebtembar si loo gaaro doorasho laysla ogol yahay
aada iyo aad waxa horta shirka go-aanka ka soo baxay iyo wadahadalkii wuxuu gogol xaag u yahay xasilooni siyaasadeed political stability oo hore loogu sii socon karo siday heshiiska ku cadnaa in wadahadalka la sii wado ilaa laga gaadhayo hirgelinta hiigsiga la hiigsanayo oo ah in doorasho si nabada dalka uga dhacdo waxaan salka ku hayaa heshiiska hirgelintiisu hore baydhabo ayaa isla bishan akhirkeedii lagu shiray guddiyadii farsamadu waxay soo saareen go-aamo ay sida ogol yihiin oo u baahnaa uun in madaxda dowlad goboleedada iyo xukuumadda ama madaxweynuhu ay hirgeliyaan oo dhinacooga iyaguna maadaama guddiga farsamadu soo turxaan bixisay kaasina waxaa aasaas u ah heshiiskii xalay oo ah yani xasilooni siyaasadeed oo lagu diirsan karo oo hore loogu sii socon karo waad og tahay aad baa yani dareenka dadka soomaaliyeed iyo duniduba walaac uga muujinaysay haddii ay noqdaan rabshado oo mudaharaadkii maanta dhici lahaa siday u baajiyeenna ay muujiyeen mas-uuliyad turaalo leh ummadana u tureen ay dhammaantood labada dhinacba muujiyeen waayahay waayahay waaya cabdiraxmaan marka la eego rabshadihii dhacay iyo walwalka laga qabay in rabshado ay dhacaan shalay oo jimco ahayd waxaa dad badan ay aaminsan yihiin in sida hadda wax u dhaceen ay tahay dadaal ay bulshada caalamku muujisay iyo cadaadis ay saareen madaxda soomaalida arrintaas adiga ma qabtaa
wallahi waad arkaysa ilaa shirkii golaha ammaanka adduunku wuxuu walaac ka muujinayay iyo beesha caalamku iyo cid kastoo daneeyayaasha soomaaliya ah ku socdaan oo looga warwarqabay in ay dib u dhacdo taa waxaa meesha ka saaray ilbaxnimada iyo mas-uuliyadda ay muujiyeen intay isu yimaadeen wada hadleen oo ah ay soomaaliya ahayn sidii soddon sano ka hor ay ahayd ama siyaasiyiintii soddon sano ka hor muddo midi ku taag dadka halkay gaadsiiyeen loogaa inay kuwa hadda joogaa ka birsid yihiin xalkoodana wadahadal ku dhamaysan karaan ayay muujiyeen laakiin ma qabo walaacaasi ay beesha caalamka muujinayeen kumay kumay qasbin siyaasiyiinta saad og tahay dalku waa dal madax banaan dawlad iyo mucaarad midna kumay qasbin inay soo farageliyaan ama gacan ka geystaan laakiin way ugu baaqeen laakiin waxaa laga yaabaa in lagala hadlay rabshadihii dhacay soo maha
waa laga yaabaa laakiin ta ugu muhiimsani waxa weeye baaqyadii beesha caalamku diraysay ilaa golaha ammaanka ka soo baxay si cad waxaa loogu dhaleeceeyey siday wax u socdaan oo ah in wadahadal loo baahan yahay aanay u baahnayn soomaaliya xaaliyan qalalaaso siyaasadeed oo horseedi karaa barakac amnigana khatar gelin karaa marka inay u dhagan nuglaadeen ummadda soomaaliyeed iyo beesha caalamka aad iyo aad aad iyo aad ayay arrintaasi muhiimad gaara u leedahay waa tahay waa tahay kama yaraysan beesha caalamku marnaba waayahay aan ka gudubno arrintaas marka laga hadlayo xiisadaha dhacay iyo khilaafaadkan inta badan soo jiitamaya ee la xiriira doorashada iyo habraaceeda iyo sida ay noqon doonto waxaad moodaa in lafteeda si guud loo dulmaray marka laga hadlayo heshiiskii dhacay oo ay sheegeen madaxda in loo baahan yahay wadahadaladaasi inay sii socdaan si wax looga qabto ama maaragtay loo hirgeliyo heshiiskii dhacay toddoba iyo tobankii sebtember adiga rajo intee la-eg ayaad ka qabtaa wadahadaladaas inay furmaan goormaad is leedahay way furmi doonaan oo maaragtay xal laga gaari doonaa doorashada soomaaliya
aada iyo aad waxa keliya ee maanta soomaali u banaan daneeyayaasha inay ma garanaysaa murashaxiinta iyo dawladda waxa keliya ee xalku ku jira in doorasho loo dheeyahay oo isla ogola oo ku dhisan hirgelinta heshiiskii toddobiyo tobanka sebtember inay ku dhacdo taana waxaa ifafaalaheeda iyo wanaageeda aan u arkaa wixii xalay ka soo baxay oo ah in loo hore loogu sii socdo oo loogu sii dhawaado intii hore insha allah biidnillahi kariimna guul ayaan u rajaynaynaa guud ahaan wadahadaladuna inay sii socdaan baan aaminsanahay boqol kiiba boqol waana ku kalsoonahay in heshiiskaasi uu hirgeli doono nabadna doorashadii noogu dhici doonto nabadna hadaa la idhaahdo soomaaliya ku waani doonto waayahay ugu dambeyn waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo taladaada ku aadan sidii loo yareyn lahaa in khilaafaadku ay daba dheeraadaan iyo in si rasmiya looga heshiiyo arrinta ku saabsan doorashada si loo yareeyo mar walbaba xiisadaha iyo doodaha ka dhasha doorashooyinka oo dad badan oo soomaaliya ay u arkaan in xilligan laysku haysaystay inay tahay khatar amni oo dalka kusoo wajahan
aada iyo aad talada ugu muhiimsan waxa weeye in wadahadalada lasii wado lana joogteeyo sidii caqabad kasta oo timaada wadahadal loogu dhamayn lahaa mar walba differences iyo kala duwanaansho wuu imanaya laakiin inaanay keenin kala fogaansho iyo aan la isu iman oo ma garanaysaa saxaafadda war la isu mariyo oo mudaharaada lagu baaqo waxaan filayaa in mudaharaad dambe aan loo baahan doonin iyadoo xaq loo leeyahay dastuuri laakiin xoogga la saaro wadahadal iyo in looga sii dhawaado hirgelinta heshiiska toddobiyo tobanka sebtember waana jaada keliya ee dalka maanta u banaan ee ah in doorasho dhacdo ku dhisan isla ogol waana inoo bilaabantay jawigeedii aad baana loogu diirsaday marka waxaad leedahay rajo ayaad ka qabtaa in doorashooyinka heshiisya laga gaari doono boqol kiiba boqol boqol kiiba boqol waa laga gaari doonaa biidn illahi kariim waana laysaga soo dhawaaday sidii hore mas-uuliyad dheeraada oo wadaniyad leh ayay muujiyeen murashaxiinta oo iyaga laftooda dee dalka soo hogaamiyey ra-iisul wasaaruhuna bisayd iyo deganaansho dan ayuu muujiyey odaynimada iyo soomaalinimada iyo mudakarnimada wax ka sokeeya oo ah ma garanaysaa nijeclaysi iyo isriixriix in laga gudbo oo shaqo waayahay waayahay aada iyo aad baa ugu mahadsan tahay aada iyo aad baa ugu mahadsan tahay waktigaaga professor cabdiraxmaan
aada baa umahadsantaha adaa mudan adaa mudan ridwan toddobaadkana intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya professor cabdiraxmaan cabdiqani ibraahim oo ah guddoomiyaha xisbiga cahdi kana faallooda arrimaha siyaasadda inta mar kale aynu kulmi doonno hadduu eebaha awoodda la heedmo waa ridwaan xaaji cabdiweli odileh nabadgelyo
mahadsanid ridwaan xaaji cabdiweli oo inoo soo jeedinaya xubintii martida mikrofoonka